habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda voice of america waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitrband
waa fiidnimo salaasaa bisha februari waa siddeed iyo toban sannadka labada kun iyo saddex iyo tobanka goordhow dhegaystayaal waxaa idinku soo maqan barnaamijkii waa go'aankaaga oo ku celisa oo idinla socodsiin doonaan maxamuud ibraahim cali iyo falastiin axmed iimaan
hor inta ka horraysa barnaamijkaasi waa go'aankaaga dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii dunida
wadaxaajodayaal ka socda iiraan iyo kooxda ka socota quwadaha dunida ayaa ku kulmaya maanta oo salaasaha magaalada vienna si ay uga wada hadlaan heshiis muddo fog qaata oo lagu xaqiijinayo in barnaamijka nukliyeerka ee iiraan uu yahay mid nabadeed labada dhinac ayaa gaadhay heshiis kumeel gaadha bishii noofembar heshiiskaasi oo iiraan ugu baaqay inay hakiso xawliga ay ku socoto bacriminta macdanteeda yuraniyumta taasoo beddelkeeda muddo kooban laga khafiifinayo cunaqabataynta iiraan ayaa muddaba ku adkaysanaysay in barnaamijkeeda nukliyeerka loola jeedo uun adeegsiga tamarta korontada iyo baarista caafimaadka heshiiskan ayaa kooxdan isugu jirta maraykanka britain china faransiiska ruushka iyo jarmalka waxa ay ku doonayaan in iiraan ay xaqiijiso inaanay samaysan hubka nukliyerka iiraanna dhinaceeda waxa ay doonaysaa in laga wada qaado dhammaanba cunaqabataynta saaran ee sida ba-aan u curyaamisay dhaqaalaheeda xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry oo ku sugan dalka tunisiya ayaa madaxda dalkaasi kala hadlaya isbeddelka dimuqraadiyadda ee tunisiya ka jira dalkaasi oo halkii uu ka bilowday kacdoonkii loogu magac daray guugii carabta saddex sano ka hor kerry ayaa la kulmay madaxweynaha tunisiya monsef marsuki isagoo u sheegay in maraykanku uu aada ula dhacsan yahay tallaabooyinka ay qaaday xukuumadda tunisiya horaantii bishan ayaa dalka tunisiya waxa uu ansixiyey dastuur cusub oo ay dadka wax ka faallooda ku tilmaameen horumar uu ku tallaabsaday dal ka mid ah dunida carabta inkastoo qaar ka mid a dadka ka soo horjeeda dastuurkan ay sheegeen inuusan difaac ku filan siinin xuquuqda dumarka dastuurka tunisiya ayaa dalkaasi ka dhigaya dal isku xukuma nidaamka dimuqraadiyadda master kerry ayaa ammaanay dastuurka cusub ee tunisiya isagoo sheegay tunisiya inay tusaale u noqon karto ay ku daydaan wadamada kale ee isbeddelka doonaya madaxweynihii hore ee dalkaasi bakistan barviis musharaf ayaa ka soo muuqday maxkamad maanta isaga oo loo haysto dhowr dacwadood musharaf ayaa maxkamadda yimid iyadoo ay la socdaan ilaalo adag kadib markii uu muddo bil ah ku jiray cusbitaal isagoo ka sheeganayay xanuun dhanka xabadka ah bishii disembar ayuu ku baaqay maxkamad uu ka baaqday maxkamad uu lahaa kadib markii ay ilaaladiisu sheegeen in miino loogu aasay waddada u dhaxaysa gurigiisa iyo maxkamadda madaxweynihii hore ee bakistan ayaa waxaa loo haystaa dacwado ku aadan go-aanka uu ku gaaray sanadkii labadii kun iyo toddobadii in la hakiyo dastuurka laguna soo rogay xaalad deg dega dalkaasi intii uu madaxweynaha ka ahaa master musharaf ayaa sheegay in dacwooyinkan ay yihiin kuwa ay siyaasadi ka dambeyso musharaf ayaa ku laabtay dalkaasi bakistan bishii marj kadib markii uu dibadda baxsi ugu maqnaa in muddo ah mudaharaadyada dowladda ka dhanka ee dalka tailan ayaa maanta ay fooda istareen booliiska rabshadaha ka hortaga iyagoo doonaya inay banaanbaxayaasha ka nadiifiyaan qaybo ka mida magaalada caasimadda ah ee bangkok ilaa saddex qof ayaa dhimatay lixdan kalena way dhaawacmeen gaaska dadka kaga ilmaysiiye rasaas iyo qaraxyo ayaa laga maqlayay magaalada barqadii maanta laakiin labada dhinac ayaa u muuqday inay isticmaalayeen hob rabshadaha ayaa dhacay kadib markii booliisku isku dayeen inay nadiifiyaan dhowr teendho oo ay banaanbaxayaashu samaysteen kuwaasi oo doonaya in la eriyo ra-iisul wasaaraha waddankaasi yenlak shinawatra inta badan mudaaharaadayaasha ayaa isugu soo baxay goobihii ay joogeen balse baarayaal ka tirsan hay-adda human rights watch ayaa u sheegay v o a in maleeshiyaad joogay meel u dhow aqalka dowladda ay haysteen bambada nooca m iyagoo rasaasna kusoo ridayay booliiska dhinaca kalena maanta oo talaado ah ayaa mrs yanlik shinawatra waxaa soo wajahay dhibaato kale kadib markii guddiga ka hortaga musuq maasuqa ay ku dhawaaqeen eedeymo ka dhan ah xukuumaddeeda
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington waana barnaamijkii waa go'aankaaga
haatanna muqdisho dhallinyarada muqdisho ayaa ku kala aragti duwan guursiga inuu fiican yahay marka ay da'daadu yar tahay iyo in kale qaar ayaa ku dooday in ayaamahan ay soo badanayaan furitaanka taasoo ay ugu wacan tahay guurka degdega ah wariyaheenna saynab abuukar ayaa warbixintan nooga soo dirtay magaalada muqdisho in badan oo ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada muqdisho ayaa guursada iyaga oo ku guda jira waxbarashadooda inkasta oo qaarkood ay u arkaan mid faa'iido ku jirta ayaa kuwo kale ay aaminsan yihiin in dhibaatada guurka degdega uu ugu dambeyn dhaxal siiyo lamaanayaasha iscalmaday mushkilada hareeya noloshooda ama uu ku biyo shubto furiinka dhaqsaha taas oo ku keentay in guri la yagleelay muddo dhow uu deetana ku burburo dhallinyaro aqoon-yahana iyo waaye aragba u ah guurka iyo kuwa haya wadada dhidibada ugu aasi lahaayeen ayaa ku kala aragti duwan in qofka uu guursado isaga oo da'yar cabdulle muuse sheekh oo ka mid ah dhallinyarada taageersan in qofka uu guursado isaga oo da'yar ayaa idaacadda v o a ugu waramay sababaha ku xambaara in dhallinyaradu ay guursadaan iyagoo aan wax badan iska aqoon horta guurka mna qofka yaama ninka dhallinyarada marka guurka mna inuu dhaqso u guursado waa shay aad u muhiim ah oo aad u fiican walow micnaha ninkaasi marka uu dhallinyarimiis oo ku guursanaayo malow micnaha usiga micnaha mas-uulid oo micnaha ebel madnamsadoo mas-uulka ahaayo waxaa fuulaysa mas-uulka kalaafkiisii duufulaysa guurka waxaa imaanayo waxaa ka dhalanaya ubada ka dhalanaayo waxaan leeyahay maanta inta adduunka loo cararaayo inta micnaha adduunka loo ordaayo waxay tahay iyo guurka waxaa loo galaayo in ubadkaas micnaha ubadka ninka waxtarkiisa inuu arko si fiican uu arko marka aniga waxaan leeyahay raay ahaanteeda aan fikir ahaanteeda guurka oo ninka dhallinyarada oo ku degdegaayo aaday u fiican tahay walow micnaha qofta aad guursanaysa qof adiga aad taqaano waxaa lahay micnaha ushaada qof u dhiiban karto micnaha qof qof aad ka qaadan kartaa loo dhiibtaa maya waxbarashada horta waa muhiim horta waxbarashada waa muhiim isagoo wax baranaayo haddaba meesha hami ama jeceyl ama galgaceyl oo daacadnimo iyo micnaha wadajir fiican oo soo galo waa inuu guursadaa nimco xirsi jaamac ayaa iyadu qabta in dhibaatada ka dhex aloolsan qoyska oo asalkiisu yahay guurka khaldama uu aayihiisu furiinka noqdo kaas oo aada ugu dhex badan bulshada dhexdeeda horta muhiim waayo qofka in nolol uu samaysto oo calashaan waafi waa oo isaga kooni waa uu qof nolol la qaybsado laakiin ana waxaa aaminsanahay dhibaatada ka imaanaysa marka laba qof nolol ay qaybsadaan kadib waxaa sababi kara ama sabab u ahba guurka oo markii hore qalad ku yimid oo calashaan qofkii kabadhii oo wiilkan lagu daray aanan u qalmin ama da'ahaan ka weyn ama maxaa la dhahaye da'ahaan ka yar dhinaca kalena waa la mid waa in wiilka laftirkiisa in kabaraan u qalmin oo haddii la rabo ka weyn maskaxiyan caqliyan aqooniyan in nolosha uu la qaybsado taasna way adkaanaysaa inaan la isfahmin marka aan waxaa aaminsanaha haddii labada qof ee nolosha qaybsanaya maadaama waxaan wax sal adag ay yihiin oo dhammaan qof walba oo muslima nolol haddii la qaybsanayo qof u qalmo oo muhiima haddii uu helo sinab abuukar waxaa aaminsanaha boqolkiiba boqol inayna soo laalaabanaynin mushkiladahan hadda dhinaca familiga qoysaska cusub haa ismaaciil muuse ayaa aragtidiisa ku aadan dhibaatada sii kobcaysa ee cidda sababta u ah rag ee dumar baan hordhigay maxaa yeele waxaad arkaysaa laba qofood oo laba maalin istaqiinay maalin saddexaad isguursatay dabcan gabadha ma taqaan yarkan noloshiis dambe iyo wuxuu yaqaanin iyo wuxuu qaban karo gabadhii wuu guursiyey guriyuu geeyey wuxuu cunto uma hayo gabadhiilkan ma yaqaan dabcan guriyuu geeyey wuxuu cunto uma hayo meeluu seexi uma hayo meeluu dejiy uma hayo qofka noocaas ay uura yeelatay waxba ma u qaban karo isbitaalka xataa ma gii karo ku dhalayso ilmihii dhashay caanay u baahan yihin nololay u baahan yihin ma bixin karo marka qoys baa ba'sanaya meesha soo baxay runtii waxaan ila tahay dhallinyadan kuwaaninayaa oo anigaan ka mid ahay inaan ka fiirsanno mustaqbalkeenna iyo qofkaan guursanahayn midda kale waa in annaga nolosheenna marka hore horumarinaa oo annaga waxbarasho aan ku dadaalnaa si aan u naqanno jiil cusub dad keeni kara jiil wanaagsan dad abuuri kara inaan naqanno fikirkaasi mid ka duwan waxaa qaba oo isagu mas-uuliyadda mushkiladahaasi dusha u saaray labada dhinac maxamed axmed xalane oo ah arday wax ka barta jaamacadda muqdisho in yaraan lagu guursado tusaalahaan haddii aan kuu soo qaato waxaan ku guursaday sagaaliyo toban jir da'da labaatanka weli ma gaarin markaas marka waxaa laga joogaa haatan lix sano toddoba sano laga joogaa ugu yaraan adiga lix sano laga joogaa reeran reerkaygu waa ii dhisan yahay caruur baa ii joogta saddex caruura welina wax khilaafa ma arkin oo dhiba oo ama xaggayga ku saabsan ama gabadha xaggeeda ku saabsan waxba ma arkin reerkaygana laakiin taas ka sokow aniga maraysta oo hadday noqon lahayd xagga dhaqaalaha iyo dhan walbaba haddana saas ay tahay waxaan ahay arday jaamacad dhigta oo waxa waaye dhowr badweyn aan isku wadaa oo ah xaggii reerka iyo xaggii waxbarashada in guurka lagu degdegaa maaha muhiimada waa un in labada qof caqliyan iyo maskaxiyan laba qof oo isla jaan qaadi karto oo mas-uuliyad qaadi karto inay tahay exactly waa sidaas inkastoo in badan ragga ay sheegeen in guurka hallaaba ee aan lagu raagin ay dumarka sabab u yihiin oo marka horeba dana gaar ah ay dumarku ku raacaan ragga isla mar ahaantaana dhibaatada ugu weyn ee kala tagga ka dhasha iyagu la kulma ayay nasro cumar ku doodaysaa in jileeca dumarka ay ragga ka faa'iidaystaan isla mar ahaantaana aanay ka soo bixin waajibaadka iyagu saarnaa ee ku aadanaa mas-uuliyadda qoyska waxaa la isku raacay in xulashada ragga ama haweenku ay muhiim u tahay loona baahan yahay in labaduba ay aad ugu fiirsadaan islamarkaana u xushaan qofka ay mustaqbalka la wadaagayaan sida uu ku taliyey maxamed xuseen yuusuf oo cilmiga bulshada jaamacadda soomaaliya ka barta in way wanaagsan tahay horta labada qof oo bini'aadanka inay muddo wada socdaan oo dabeecadooda isbarato fahamkeeda uu dheeri uu sii noqdo meeshu waa ay ku jirtaa laakiin haddii dhinac kale la fiiriyo labada qof oo bini'aadanka waqti yar way isku fahmi karaan waqti dheerina way isku fahmi karaan taas waxa ay ku xiran tahay habka markaas qaabka ay wax u dhisanayaan iyo qaabka kolka hore ayaga isku fahmaan waxaa dhici karta dad muddo badan socday oon isfahamkoodii sidii la rabay uusan noqon iyo dad muddo yar isyaqaano oo fahamkoodii sidii ballaarnaa ee laga rabay uu noqday in markaas ayadaa waxay ku xiran tahay fahamkaasi ballaaran ama waqti dheer iyo waqti gaaban labada qof oo bini'aadanka ee markaasi xiriirka samaynayso si kastoo ay tahay dad badan ayaa rumaysan in ragga iyo dumarka ay wadaagaan dhibaatada furiinka ee guurka degdega uu ku keeno sidaa daraaddeedna ay lagama maarmaan tahay in qolo walba ay dhinaceeda ka adkayso wax ka qabashada mushkiladaha noqday mid soomaalida ay ku dhex tilmaaman tahay saynab abuukar v o a muqdisho
dhanka kalena somalilan ayaa waxaa ku soo badanaya guurka da'da yar kuwaasi oo u badan dumarka dhinaca kalena waxaa maxkamadaha qoyska ku arkaysaa khilaafaad la xiriira guurka oo kusoo badanaya maxkamadaha wariyaheenna ismaaciil xuseen farjar ayaa warbixinta nooga soo diray hargeysa somalilan waxaa aada ugu soo badanaya guurka da'yarta haba u badnaadeen habluhu hase ahaatee arrinta walaaca badan xambaarsan ayaa ah iyada oo ay baal socdaan burburka qoysaskaasi iyada oo aad ka dareemayso marka aad booqato maxkamadaha iyo goobaha kale ee dacwadaha iyo garnaqsigooda uu ka socdo dad badani way soo dhoweeyaan in dhallinyaradu guursato iyaga oo tix raacaya sunnaha diiniga ah ee axaadiistu tilmaantay ee sheegaya in guurka la fududeeyo islamarkaana qofka dhallinyarada ah ee awoodaya uu guursado xilliga ugu horeeya hase ahaatee waxaa dad badan aan farxad gelinayn marka ay arkaan furiinka iyo burburka qoysaskaas oo isna sare u socda taas oo lagu kala aragti duwan yahay arrimaha keenaya khadra xaaji xuseen jaahuur gudoomiyaha guddida xuqulinsaanka ee somalilan oo ah dadka sida dhow ula socda arrimahan ayaan iyada oo ku sugan xafiiskeeda kala sheekaystay walaala ismaaciil aad baad u mahadsantay waraysigan ama fursadan qaaligeed maanta ay siisay runtii waa waa waa waraysi loo baahnaa runtii wuu soo badanayaa wakhtigan xaadirkaa sida marka la barbar dhigo xilliyadii hore aad iyo aad buu u soo badanayaa xilligan aynu ku jirno marka maxaa keeni kara ayaad is leedahay bal guurkan dadka da'da yar ama wiilal ha aadeen ama hablo ha aadeen ama dhinacay doontaa ka socotay walaalla waxaan odhan karaa waxyaabo badan baa keenaya number one horta waxaan odhan karaa guurkan degdegee habluhu early marriageka aynu nidhaahnay hore u guursanayaan habluhu waxa keeni kara waxa weeyaan hablihii oo horta marka hore waxbarashadoodii aad moodo in ay maxay ahayde aanay dhammaystiranaynin waxa keenaya talabaad dhaqaalayarina way keenaysaayo inantii waxaa laga yaabaa inay inantii hore wakhtigii horeen anagu jirnay jirtay hablaha iminka jooga way ka baahi badan yihiin siyaabo badan bay uga baahi badan yihiin marka taa dhaqaalo la-aantuna way keenaysaa oo inantii waxaaba isleedahayba guur markaad hesho dhinacii dhaqaalahaad ka heli kartaa waxyaabaha kale ee soo dedejinaya waxay ka mid tahay technologiga casriga ahna wuu soo dedejinayayo waxyaabo facebook la yidhaa yidhaahdo baa imika socdo oo casri ah meelahaas oo dhallinyaradu had iyo jeer ay tahay goobaha ay ku kulmaan meelahaasoo dabadeedna inta laga yar sheekaysto dabadeedna inantii waan kaa helay iyo waad iga heshay dabadeedna si yaroo degdega markiiba laysku guursa taasina way keenaysaa ismaaciilo hal qodob haddaan ku weydiiyo dhinaca kaftanka marka laga hadlayo waxa la yidhaha qurbajoogka qudhooda qayb bay ka qaataan intay rag iyo dumarkay doonaan ha ahaadeen intay dibadda kasoo degaan nin weyni isagoo lacagstu dalka imaadaa inan yaroo aad u da'yar ayuu sii guursadaa oo dalka ku guursadaa in arrimaha qudhooda iyaguma jiraan walaal ismaaciilo aad baad u mahadsantay runtii way jirtaa nimankaasi waa nimanka hablaa lugooya xaaskoodii iyo reerkoodii iyo carruurtoodii qurbahay kaga yimaadaan inantan niyadeeda marka horeba waxa ku xidhan transit bay tahay ama way sii socotaa wadanka way kasii socotaa waxay leedahay meel kale aad tegtid markuu yimaado ninkani isagoo nin weyna ama ka da'weyn ama aan u fiirsanaynin ninkani halkuu ka yimid xaaskiisii reerkiisii wixii kale aanay ka fikirayne daba yaalla isaga ayay markiiba maxay hayday odhanaysa markuu ninkaba ay maqasho meel hiblaayu ka yimid inantii hore ay mararka qaarkood hablaha qaarkood ma wada odhan kara hablahoo dhane ay ka guursadaan marka qoladaa qurbajooga laftarkoodu baat weyn bay ka qaataan guurka degdega ee hablaha nin waliba wuxuu doonaya xaaskiisii reerkiisiisoo ka yimid halkana inan yar oo tiinayjara ku guursado
marxiliyadan dambe laakiin maxkamada haddaad tagtid waxaa iyana taa barbar socotaa inkastoo guurkii bato ay tahay dee arrin lagu farxo haddana waxaa barbar socotaa in furiinka oo iyana aad u bato hablo wada yar oo baad arkaysaa la furayo aad bay u badan tahay arrinta somalilan iyada qudheeda maxaa keenaysa leedahay maxidhiidh baa labada arrin ka dhexeeya xidhiidh weyn baa ismaaciilo ka dhexeeya xaqiiqadu siday tahay xidhiidhka ka dhexeeya waxa weeyaan number one waxa ka dhexeeya horta marka horeba fiirsasho la-aan baad timid meesha waxa weyaan markii hore la isguursanayeyba waxa weeyaan hubsiima may soomalidu waxay tahay hubsiima halbaa la siistaa markii horeba guurka lagama baaraan degin soomaalidu markii hore dhaqan iyo culture bay lahayd runtii aad u fiican oo loo miidaan dayi jiray halkaad gelaysiiyo halka ilmahaaga abtigii noqonayiyo loo fiirsan jiray iminka laysu fiirsan maayo facebook baa layska guursadaa facebooka marka layska guursado ee halkaa iyadoon lays arag sawirro laysu diray layska caashaqay hadhow marka noloshii dhabta ahayd ee xaqiiqadu waxay bilaabantaa marka labada qof isguursadaan ee guri la wada galo ee reer la samaystabay noloshu bilaabantaa noloshan waa nolol facebook ka samaysantay noloshii marka laysu yimaadee la wada joogo noloshu way waxa weyn mas-uuliyad darro badan oo labada dhinacba anigu aan u nisbaynayaana way jirtaa talabaada kale waxaa jirta balwad la yidhaahdo qaad waxa weyn ninkii markuu gabadh guursado isagoo markii horeba aad odhanaysa badankooda aan odhan karo dee maxay hayday khayral mas-uulnimo badan baa ku jirta ragga iyo dumarkaba balwadaa laftarkeeduna hadhow tale baart bay ka imanaysaa waxa weeyaan qayb bay ka noqonaysaa iyaduna oo dee waxa weeyaan waxa laysku khilaafaya waa dhaqaalihii dhaqaalihiina marka jaad lagu cuno ee xagganna inantina baahiyo kaloo badanaynu garan karna ay iyaduna leedahay oo iminka inagu soo biira iyaguna oon odhan karo maxay ahayday waxyaabaha ka midka ah markaan afka ku ballaadhiyo ay ka mid tahay hablo waxyaabaha isku caddeeyaan waxa weeyaan markaa taasina way keenaysaa furitaan badan ayaa keenaya taasna ay ku imanaysaa laakiin facebooka laftigiisa laftigiisa la yidhahdaa mararka qaar aynu dhallinyarada noqonno marka hore wiilkii gabadha iska jeclaayeen inay ka wada sheekaystaanoo sawiradooda isu dhigaanoo hadhowna mararka qaar waxay keentay inay qoyskii burburiyaan oo wiilkii laga yaabo inuu damci waayo dee inantay weli sii isticmaasho taa qudhaydu ma mararka qaar ma ma sababtaa qoyska burburka aad bay u sababtaa taa laftarkeeda ismaaciilo walo aanan anigu dhallinyaro ahayn oonan bahalkaa aad aanan mana galo mana aqaan laakiin way keentaayoo inanta inankan markii hore waxa lagu jiray noloshii dee maxay ahayday cusbayd ee dhalanteedkan odhan karaa baa lagu jiray dabadeed marka hadhow tole inantii facebookii cid kale kula xidhiidho uu isagina ku jiro uu arko maxaad hebel ula hadlaysay sawirkaaga maxaad facebooka usoo dhigtay waxyaabahaasi waa waxyaabaha layskaga hor imanayo isaga laftarkiisu markaa wuu fududaynaya ismaaciilow taasna saasaan isleehay xaqiiqadu siday tahay haddaynu gabagabadu nimaadno way arag baad u tahay dhacdooyinka badan ee dee qoys burburka ha ahaadeen arrimaha dhallinyarada ha ahaadeen waayo guddidii xuquuqul insaankaad madax u tahay maxaad u soo jeedin lahay bal si kooban dad weeg waxaan u soo jeedin lahaa horta marka ugu horeysaba in guurka loo miidaan dayo oo maxaa yeeday inan walba diinteena islaamku waxa weeye waa inaynu waa inay dhallinyaradu guursataa waxay yaraynaysaa markay dhallinyaradu hore u guursato waxay yaraynaysaa waxyaabo badan oo fusuqa oo dee diinteeniiba bay nagula talinaysaa laakiin ha noqoto guur loo miidaan dayey oo maxay ahaydee marka hore aan ku salaysnayn dee facebook iyo meelo yaryaroo gaaban oo layska bartee uu noqdo guurkii inuu qof waliba qofka kale ka fiirsado waayo waa mustaqbalkiisi waa noloshiisi waa waxa weeyaan waa halkuu ilmihiisa yari ka dhalan lahaa waa halka ilmaheeda yari ka dhalan lahaa marka waxaan anigu kula talinayaa da da'yarta ha u fiirsadaan in ay maxay hayday u miidaan dayaan halka ay mustaqbalkooda dhigayaan taasaan kula talin lahaa da'yarta somalilan ee soo koraysa dhalinyaradu way ku kala aragti duwan yihiin arrimaha keenaya axmed cumar maxamed oo ah wiil dhallinyaro ah islamarkaana wakhti dheer kusoo dhex jiray dhinaca ururada bulshada rayidka ah ayaa isagu sidan ku cabiraya guurka degdega ah iyo qoys burburka ka dambeeya de niw anigu fikirkayga markaan ka hadlo waxaan aaminsanahay waxa keeni karaya waxa weeye dee dhaqamo badan oo aynan lahayn baa inagu soo noqda iminka sida qurbajoogtii oo kale muslim markaan waxaan saaraya xooga waxa weeye dadkan qurbahay nagaga soo noqonayaan maadaama ay la imanayaan dee dhaqamo ka duwan kuweeni hore taasaa waxaan u malaynaya ismaaciil xuseen farjar v o a hargeysa
haatana dhadhaab qaar ka mid ah dhallinyarada xeryaha dhadhaab ayaa doorbida inay guursadaan marka ay da'dooda yar tahay halka kuwa kale ay doorbidaan inay waqti isla qaataan waqti inay isla qaataan labada qof ee wada hasaawaya si loo helo isfahan buuxa waryaheena aadan xasan tarax ayaa warbixintan nooga soo diray xeryaha dhadhaab bulshadu taranta waxaa ka aakib ah guurka taasoo ay dad badani u arkaan arrin waajib ah sida ay kasoo xigteen diinteenna suuban haddaba guurkani ay dhalinyaro badani u fahmeen in la dedejiyo ay tahay arrin ay ku hanan karaan shakhsiga ay u baahan yihiin dhalinyaro badan oo xeryaha ku nool yaa u arka guurka inuu yahay waxa keliya ay dhaxal ahaan sahan u geli kara markay dalkoodii hooyo ku laabtaan taasna beddelkeed aysan ka fiirsan shakhsiga nolosha ay la wadaagayaan guurkan degdega ayaa waxa uu sababaa inay qoysas badani ku burburaan sababo la xiriiro isfaham daro dhinaca dabeecadda ah maadaama aysan wakhti badan siinin inay daraasaad isku sameeyaan cali faarax waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ku nool xerada ifo waxa aan weydiiyey sida uu u arko guurkan degdega ah runta markaan kuu sheego khasaaro guurka degdega uu leeyahay way iska caddahay maxaa yeelay gabadhii iyadoo yar baa la gursanayaa dhalmadii dhibay ku noqonaysaa dhiiggii caadadii dhibay ku noqonayaan khasaaraha kaleo ka dhici kara waxaa weeyaan khasaare kaloo ku dhici kara waxaa weeyaan isku isku dhac baa hor imaan karo dad isfahmay oo aqli isku celin kara ma ahan way isdagaali karaan marka waxaa kaloo jirto in hadda furniinka maaragtay badan uu ku dhaco dadka maaragtay guurka degdega ku dhacay horaa waxaa loogu mahmaahay wixii fudad kugu soo galo fudad ay kaaga baxaan runta markaan kuu sheego waxaa waaye meeshan degdegan hostel iskaga gelinayo waalidiinta isku qasbayaan ilmaha waxaa waaye waxay u keenaysaa cumri degdeg meeshaan niyaho waa dhibaatadeeda wa iska caddahay waxaana dad kula talin lahaa in dadka fursad la siiyo gabadha waqti la qaato waxbarashada dhamaystaan kadib ayagoo caqli badan qofka kaysaan lagu daro dad badan ayaa waxay leeyihiin guurkan degdega ah faa'iidooyin badan ayuu leeyahay sida hadda aad ka dhawaajiso oo kale waxaad tiri khasaarooyin fara badan buu leeyahay laakiin dad badan waxay leeyihiin waxa uu keenaa ubadkiiyu badiyaa wuxuu yareeyaa macsidii ama inay bulshadu isku sifaado dhalinyarada isku sifaado yuu badiyaa maxaa ka leedahay arrinkaa waxaan dhihi lahaa khasaarihiisa mar hadduu badan yahay faa'iidayaan lagu hor ordin maxaa yeelay haddii ilmihii ayagoo yar caafimaadkooda ma aragtay caafimaadkooda uu daran yahay ilmihii haddii la dhaho ilmu ilmuhu badaya shacabku noo badanaya ilmo wada maarata fadaraha hadday soo baxaan oo shacabkii dhibaato usii keeno faa'ido la raadina balaaya inay ka dhacdaa laga yaaba marka saas darteed ani waxaan dhihi lahaa khasaaraha badan faa'ido wax wayaan lagu ordin dad badani yaa iyana aaminsan haba u badnaadeenee waalidka inay tahay arrin muhiim ah in gabdhaha guurkooda la dedejiyo maadaama ay leeyihiin dib u dhaca amaba waktisiinta waxa ay badisaa fasahaadka bismillahi raxmaan raxiim ani walaal arrintaas marna waan ka soo horjeedaa ma garatid waxaan u doodahayaa guurka degdega faa'iidooyin badan ayuu leeyahay carruurta intay yaryar yihiin in laisku daro ayay ku fiican tahay diinteena ayaa qabto rasuulka sal alla alay slam ayaa hore u yidhi ninkii awooda guur ha guursado marka way fiican tahay macsida ayay ka hor istaagtaa ummadda shacabka wacelo badan ma imaadaan waxyaalo badan ayay faa'iido guurka degdega u keenaa saad ogtahay ragga haddii ayagoo yaryar guursadaan waxay dhalahayaan ilmahoodii waxay u noqonayaan wuxuu dhalayaa wiilkiisa ayuu dhalayaa ma garatay marka sidaas sidaas ayay walaal ku fiican tahay guurka degdegaha anigoo sidaas ayaan u taageersanahay guurka degdega ah marka ummadda shacabka islaamkana way badanaysaa diinta ayaa qabto oo wanaagaas ayuu keenayaa guurka degdega faa'iida bulshadii ayaa badanaysaa faa'iidooyin badan ayuu leeyahay xataa faa'iidada uu leeyahy waxaa ka mid ah ninka intuu yaryahay haddii uu guursado ama ay gabadha guursato hadhow haddii ay weynaato intaan yar tahay ayay u shaqaysan kartaa hadhow shaqada ku dhib ma ahan laakiin haddii qofkii konton sano jir uu arooso hadhow shaqada waa ku dhib ama lixdan jir uu ku arooso sida hadda dadka qaarkood ama soomaalida badanaaba lagu dhex arkay marka walaal saas ayay faa'iidada u fiican tahay una badan tahay waa kasoo horjeedaa guurka dib dib loo dhigaya sideedaba sida aan la soconno waxaa batay furiinkii oo khaasatan ku batay dadkan da-da yarta ah hadday noqon lahayd gabdhihii ama wiilashii soo lama dhihi karo maxaa sababi karo taas waa iska caddahay walaal waxaa sababi kara waxaa sababa dadka isguursanaya kunturaad isku guursadeen marka hore iskuma guursan damac iyo doonid iskuma guursan kunturaad ayay isguursadeen sidaa ogta hadda gabdhaha iyo wiilasha waa isku daneystaan imaa inay buufis isku guursadeen imaa inay waxyaalo kale isku guursadeen marka kunturaad waay kunturaadda haddii ay soo dhammaato way kala tegahayaan marka nin gabadhana dan ayay u socotaa wiilkana dan sida hadda dhacda shaqa la-aanta haysata dhalinyarada ku nool xeryaha dhadhaab yaa ayana waxa ay ka qayb qaadataa guurkan deg dega ah maadaami dhalinyaro badan aysan hayn meel ay ku haasaawaan amaba u shaqo tagaan taasoo ka dhigaysa in qoysas badani ay ku burburaan aadan xasan tarax v o a xaryaha qaxootiga ee dhadhaab
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington waana barnaamijka waa go-aankaaga dhallinyarada qaar ayaa go'aansaday inay guursadaan xilliga ay ku guda jiraan waxbarashadooda ama aanay dhaqaale ahaan diyaar u ahayn guurka guurkan ayaa waxaa laga yaabaa inuusan noqonin mid raaga waryaheena faadume yaasin ayaa warbixinta nooga soo dirtay magaalada boosaaso dhalinyarada xilliga ay waxbarashadooda dhammaystaan ayaa inta badan xigtada iyo waalidkuba waxa ay ku dhiirigeliyaan inay reer yeeshaan waxaana si weyn oo aan hagar lahayn loo maamuusaa aroosyada iyo xafladaha meherada dhallinyaradaas inkastoo qaybtood ay ku adkaystaan inay shaqo helaan si ay nolol maalmeedkooda iyo kan waalidkoodba ay u daboolaan siciid abshir ibraahin oo ka mid ah dhallinyarada waxbarashadooda ilaa heer jaamacadeed dhammaystay ee aan weli reer yeelan ayaa ka warramaya aragtidiisa qaarkood guurka ku hormaran iyagoo dugsi sare ah ama qaarkood ay sugaan ilaa jaamacad ay ka dhammaynayaan anugu waxaan qiyaasi lahaa inay wanaagsan yihiin kuwa jaamacadda suga ee wakhti badan siiya waxbarashadooda aqoontooda siiya in ay maxaan ku idhaahdaa meel heer sare ah ka gaaraan anugu kuwaasaan aaminsanahay inay yihiin shaqa xataa haddii ay shaqa xataa helaan oo kale wakhti siiya intay heli lahaayeen plans ay samaysan lahaayeen oo famili ah kuwaasaan anugu u malaynaya inay xagga wanaagsan yihiin waa arkay dhallinyaro iyagoo dugsi sare ah guursaday ilma leh maxaan ku idhaahdaa laakiin anigoo xilligaan dugsiga sare dhiganaya oo kaleeto anoo xataa awoodu haa inaan shaqeeyo oo aan resource sameeyo lacag soo saara haddana balaniska iguma jirin inaan guursado sababtoo ah guur iska guurso keliya maaha waa inaad leedahay planis caruurtaada waa inaad u leedahay maxaan ku idhahdaa qorshooyin inaad u leedahay waxbarashadooda cuntadooda wax walba kafeen kartid waa in teeda kaleeta adiga shakhsi ahaan aad meel gaartid oo aqoon ahaan aad meel ku gaartid oo culayska haa aad aad aad hooyo iyo aabba marka hore wax tari kartid markaa kadib baad waxaad samaysan kartaa family
waa gartay hadda siciidoo dabcan waxbarashadii waa soo dhammaysay maxaa ku qorshaysan
alxamdulilah hadda waxbarashada ilaa master baan ka soo gaaray waxaan qorsheenayaa insha allahu tacaala in aan marka hore shaqeeyo abaal badan baa laygu leeyahay in marka hore abaalkii laygu lahaa horta aan gudo kadibna aan insha allahu waa muhiim qofka dhallinyarada haddii dhaqaaluhu u saamaxo inay guursan karaan waxaa jira culaysyo badan oo aysan ka tallaabsan karin qoyskooduna uu si fudud u burburo waana arrinta sababtay inaanan guurka ku degdegin sidaasi waxaa yidhi siciid abshir ibraahim blaniskii aan guurka iyo maxaanku idhahdaa iyo ilmi hadduu imaan lahaa iyo xaaska aan guursan lahaa iyo xataa xaaska in la guursado waxay u baahan tahay in laga fiirsado oo maaha in layska guursado wakhti ay u baahan taha laftarkeeda haa ma dhahayayaan la guursan oo guurka waa nooc ka mida ee waxyaalaha bulshada ay ku dhismaan haddana in la guursado keliya ma ahane in waa in mustaqbalka laga fikiraa oo bulshada xumaantooda iyo wanaagooda waxaa laga eegaa divorce ratekooda furitaankooda raydka ay leedahay intee qof baa isfuray intee qof baa intee isguursaday ee isfuray haddii xataa dhanka dhaqaale ahaan ay u saamaxayso qofkii inuu guursado anugu waxaan kula talin lahaa maskaxiyan waxaa wanaagsan qofkii inuu morali isdhiso ou noqdo qof haa isdhisan dhisan oo aqoon ahaanna u dhisan dabeecad ahaanna u dhisan oo waxaa laga yaabaa waxyaabo badan soomaalidu waxay tidhaahdaa labaatan jir intuu geed ka boodo tala ka boodaa marka haddii ay macquul tahay inuu qofka marka hore isdhiso aqoontiisa hagaajiyo deedna guursadaan kula talin magaalooyinka puntland qaar ka mida ayaa waxaa ka jira xarumo lagu carbiyo dhallinyarada loona diyaariyo sidii ay reer u dhaqan lahaayeen islamarkaasna ay si fudud u xallin karaan khilaafyada soo food saara waxaana siciid sheegay inay qorshaha ugu jirto inuu macadyadaas wax ka barto inta uusan qoys yeelan dabcan qofka bini'aadamka ah mar kasta aqoon wuu u baahan yahay iyo wax kororsiimo haddii ay jiraan meelo wax lagu dhigto qoyskaaga sidaa u dhisi lahayd oo kaleeto aad ku baranaysid ha khibrad dheeraada waa loo baahan yahay iyo maxaanku idhaahdaa in aan barto dariiqii loo mari lahaa inaan hagaajiyo haddii aan qoys yeesho insha allah nabadoon cabdulqaadir axmed ibraahim xarago ayaa sheegay inay habboon tahay in dhallinyaradu ay guursadaan xilliga ay isku filaansho dhinaca caqliga iyo dhaqaalahaba gaaraan si ay u buuxiyaan mas-uuliyadda ay dhabarka saareen waxay wax loo soo barayay waxay ahayd inay naftoodana wax taraan waalidiintoodana wax taraan dalkoodana wax taraan diintooda wax taraan marka saa darteed waan qabnaa annaga in markay isku filaansho gaaraan oo aqoontooda heer jaamacadeed ama heer ay isku filan yihiin ka gaaraan inay markaa guursadaan oo mas-uuliyaddooda u gutaan si dhab ah waa qayb ka mid a in uu qofku u yeesho mas-uuliyadda uu gudanayo aqoon u yeesho taa waa arrin diinaya oo saaran qof kasta oo islaama mas-uuliyad in qof kasta qofka kale uu xaqiisa dhowro taa marka waxay keenaysaa in qof kasti uu ogaado xilliga uu ka bixi karo ama labada dhinacba gabadha iyo wiilkuba waxay u baahan yihiin mas-uuliyad waxaa loo baahan yahay weyn oo labaduba ay gudanayaan ama carruurtooda ha ku yeesheen ama iyaguba ha isku yeesheen saa darteed marka taas waxay tahay haddii qofku markaa uu ka bixi karo waa inuu guursadaabay taasu qiraysaa marka inkastoo dhallinyarada waxbarashada dhammaysatay ay bulshadu aad ugu taageerto inay guursadaan ayaa haddana soomaalidu liidnimo ku tilmaantaa midkooda ka daaha xilliga guurka dhallinyaradu uu ku habboon yahay halka kuwa ku degdega guurka iyagoo aan waxbarashadooda dhammaysan aysan heli karin fursadaha la siiyo ragga dhammaystay waxbarashadooda maadaama uu isagu marti weli u yahay waalidkii dhalay oo qaybtood laga yaabo inay ku liitaan daryeelkooda waxbarasho kan caafimaad iyo xanaanayntooda kale faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso
waxaad weli nagala socotaan waa v o a washington waxaan ku guda jirnaa barnaamijkii waa go-aankaaga oo maanta aan uga hadlayno guurka deg dega ah haatan waxaan soo gaarnay qaybtii heesta robin thig uu ku luuqeynayo blood lines
you bad ass too. Go from Malibu to Paribu, yeah, I can have a big machine bad ass. So hit me up when you pass through. I give you something big enough to take two. Swag on them even when you drag casual. I mean, it's almost unbearable. In a hundred year, not there would I pull up on set, you pay me back. Nothing like your leg, guy, he too square for you. He don't step pull your hair like that. So I dare watch, hand wait for you to salute and chew did pimp. Not many women can refuse did pimpin'. I'm a nice guy, but don't get it confused. Did pimp.
Do it like it hurt, like it hurt. What you don't like work. Hey, hey, hey, hey. Baby, can you breathe? I got this from Jamaica. It always works for me. Dakota to Decatur. No more pretending, cause now you're winning. Here's our beginning. I always wanted a good girl. Yeah, I know you want it. I know you want it. I know you want it. Good girl. Can't let it get past me.
waaw waa heestii bloodlines oo uu ku luuqeynaya robin thick iyo boqorka king of the south ti falastiin
cabdiwale ismaaciil saleebaan waa aqoon-yahan ku nool gobolka minnesota wuxuu marti inoogu yahay barnaamijka aanu maanta uga hadlayno dhalinyarada iyo guurka deg dega ah waryaheena maxamuud ibraahim cali ayaa marka ugu horeysa weydiiyey bal inuu wax nooga sheego muhiimadda guurka iyo dhibaatada uu leeyahay guurka deg dega ah horta marka ugu horeysa guurku waa waxa ugu muhiimsan ee qofka bini aadanka noloshiisa kusoo kordha hadduu hagaagana qofka noloshiisa wax badan baa ka hagaaga iyo bulshada guud ahaan Eh, hadduu isagu eh, carqala ay kusoo korodho ama uu marka horeba xumaan ku bilowdo isaguna dhibaato qofka kasoo gaadha iyo bulshada labadaba uu leeyahay marka guurka deg dega ahi dhibaato aada u fara badan ayuu ku hayaa dhalinyarada cusub hadda marka waxyaabaha keeni karaa in guurka deg dega ah eh, dhibaatooyinka uu leeyahay waxaa ka mid a eh, in furiinkii uu dhakso noqdo waayo labada qof oo ku degdegay guurka iyagoon ka fiirsan waxyaaba badan oo nolosha ka mid a oo ay ka mid tahay xagga dhaqaalaha iyo isku filaanshahooda markay isguursadaan kadib xagga waxbarashada qofka isagoo waxbarashadii dhimaysan isagoo guursada oo aan eh, goolkii uu lahaa iyo waxyaabihii uu ku haminayay markuu yaraa inuu meel ka gaadho aan weli ka gaadhin waa gartay Eh, waxaa ka mid a xagga bisaylka caqliga iyo ilaa- eh, een, isku filaanshaha qofka xagga caqliga iyo dulqaadka oo aan weli gaadhin qofkii oo guurku degdega marka Waa- waxyaabahaas oo dhan ayaa keeni kara guurka degdega ahi inuu fashilmo ama uu furiin ku dhamaado waa gartay n dad baa waxay dhahaan n dhaqanka soomaalida wuxuu n mar walba horumariyaa in yaraanta laisku guursado oo lagu degdego guurka oo micnaha dadkii oo aanan weli aqliyeysan sidaa sheegtay ay guur isguursadaan n arrintaasna waxaa ka leedahay horta dhan marka laga eego waa run oo dhaqanka soomaaligu si uu u dedejiyaa eh, qofku inuu dhaqso guursado iyadoo laga eegayo dhinacyo badan qofku inuu ku dhowrsanaado qofku inuu xaaraan kaga kaga eh, badbaado Eh, laakiin marka runta loo eego dhaqankii hore ee soomaaliga ahaa mar walba xagga dhaqaalaha iyo qofka inuu reerkiisa meel saari karo xagga biilka iyo ku-filaanshaha noloshooda iyaduna qeyb bay ka ahayd oo markii soomaalidii hore iyo dhaqankii hore la eego guurka degdega ah ma ma badnayn marka laga reebo qof aabihii uu lacag leeyahay ama familigoodu oo markaa iyagu eh, sahla in guurku dhaco laakiin waa run oo dhaqanka soomaaliga way leeyahay oo waxaa la odhan jiray wax lagu khaldamo guurkaa ugu ugu fiican wuxuu qofku ku khaldamo marka laakiin marka conceptiga la eego oo loo eego waaqaca jira iyo runta nolosha eh, waa concept aan sax ahayn oo aan guul badan laga dhaxlin waa gartay n qadka waxaa ku jira cabdiraxmaan deriye nuur oo ah dhegaysto ku nool magaalada minneapolis ee gobolka minnesota cabdiraxmaan n cabdiweli ismaaciil saleebaan maxaa su-aalo weydiin lahay Eh, waxaan weydiin lahaa cabdiweli cabdiweli ma jirtaa guur aan ku bilaaban jacayl oo si xiisaa ku bilowdo Eh, burburkiisa siduu noqon karaa Eh, guurku degdega markuu horta ku yimaado horta dee xiisuu ku bilowday marka horeba xiisahaas marka wixii lagu dhiso wixii xiise lagu dhiso xiise iyo xunbaba way dhacaan bay soomaalida ku mahmaadaa Eh, waxay ku dhammaataa guul aan fiicnayn way jiraa marar eh, naadir ah oo aan badnayn in qofku sidaa intuu ku guursado labadii qof haddana ilaahay halkaa calafkoodii dheereeyo oo muddo dheer isqabo oo taariikh noocaasa waa laga sheekeeyaa laakiin maaha wax badan oo sii midho dhala waayo jacaylku noocyo badan buu ku yimaadaa jacaylka halka maraad qofka aragtay aad iska caashaqdo kadib waxaa ka muhiimsan barashada qofka iyo dabeecadiisa inaad caashaqdo oo markaa kugu kalifta inaad eh, nolol badan la qaadato dhibaatooyinka guurka yimaadana aada ugu dul qaadato n cabdiweliyow n arrimaha waxaa ka dhawaajisay dhaqaalaha n qof hadduunan taageeri karin n n reerkiisa haddana dadkiisa ama qaraabadii ku dhoweyd inay isugu tagaan ay ay u aroosinayaan ama u guurinayaan n maxa guurkaas ma micnaha maxaa laga filan karaa guul maa laga filan karaa markii gurigaas la dhiso wallaahi horta guriga qo- dhibaatooyinka eh, dhaqaalaha waa dhibaatooyin iyagu meesha ku jira oo qofka haddii uu marka horeba uusan isagu gaar ahaan isku fillayn inuu ku fillaado reer oo dhaqaalihiisa uu meel ka soo saarto oo uu isagu ku fillaado financial wixii xag dhaqaale ah iyo xag dadnimo iyo xag ragnimoba raganimoba eh, oo isaga lagu dedejiyo guul badan horta lagama fisho Eh, waayo marka ugu dambeysa eh, qofka isagaa noloshiisa iska leh isagaa la dhiilgareynaya idabada kama wado waa laga yaabaa marka hore in lagu riixo oo guurka iyo wixii ku dhici lahaa arooska iyo lagu waxeeyo laakiin marka dambe eh, waxay noqonaysaa adiga wax meesha ku yaala waana waxyaabaha ugu badan ee hadda keena in labada qof ay isla joogi waayaan ama furiinkii uu bato ama aad aragta dhalinyaro yaryar oo eh, guur intaasoo mar soo maray oo haddana eh, uu ka baaba-ay guurkii oo furiin ku dambeeyey waa gartay n waxaad ka dhawaajisay hadaayti arrinta waxbarashada in in guurka degdega uu- uu caqabad ku yahay horumarka dhalinyarada markay timaado waxbarashada bal taas faahfaahin naga sii Een, xagga waxbarashada horta caqabad buu ku yahay qofku marka uu guursanayo isagoo la leeyahay mar hore uu guursaday waa markuu qofku dhowr iyo toban jir yahay ama laga yaabo high schoolkii inuusan dhamaysan ama uu ku dhex jiro high schoolkii oo labada qof maadaama ay labaduba yaryar yihiin ayaan ka fiirsan cawaaqibtii oo ay is yidhaahdaan labadeenuba waxbarashadeena hadhow markaynu isguursanaynu dhamaysananaa Eh, eh, markaasayna fiican tahay Eh, kadibna ay noqoto in ilmo yimaadaan ama guurkii dee sidii sahalka ahaa ay u arkeen ayan ahayna mas-uuliyaad badan iyo waxyaaba badan ay ka dhasheen meeshii ay noqoto markaa midkood ama inuu iskuol aado ama labadiiba la shaqeeyo oo qofku markaa u arko guurkii inuu ku yahay wax dibdhac ku sameeyey oo eh, riyadii uu lahaa ama aqoontii uu islahaa meel ka gaadh ee ku jirtay uu arko inuu ku gaari waayo uu markaa ku arko qofkii qof xabsi yar soo galay oo markaa uu qofkii is yidhaahdo eh, sahal awel baad ku gashay dee sahal lakaga bax ma feer baa ijabas haddaan ka baxo waxan marka iyaduna waa wax meesha yaalla oo eh, is- gaar ahaan meelaha eh, fu- eh, fursadaha waxbarasho ay yaalaan qurbaha iyo meelahan loo soo qaxay waa dhibaato iyaduna meesha taallo gabadhii ay rabto inay college ka dhamayso inay iskuolkeedii dhamaysato wiilkii laga yaaba isaguba inuu eh, ku jiray oo isaguna isleeyahay waxbarashadii dhamayso xaggii waxbarashada markuu aadana uu awoodi waayo inuu reerkii dhaqaale ahaan markaa uu eh, caawiyo oo saboor galayo familigiisii kadibna isku dhicii uu halkaa ka ka ka abuurmo cabdiweli mar kale waxaan weydiin lahaa eh, maxay tahay dabeecadaha qarsoon ee ku jira labada qof marka ay haasaawayaan ama marka ay sheekaysanayaan intaan guurka dhicin ka hor Eh, markii la gura galo oo guurka uu dhaco eh, dabeecadaha cusub ee soo baxa maxa- maxay keeni karaan oo dhibaatooyina Eh, dabeecadaha cusub waxay keeni karaan marka hore dee qofka horta markan uu guurka ku degdegayo marka hore waxaa isaga jira maskaxdiisa sawir uu isagu maskaxda ku abuuray oo mararka qaar aan runta waafaqsanayn oo ah inuu guurka kaga bixi doono dhibaato badan inuu xorriyad heli doono oo cadaadiska familiga ka haysta ama xorriyad la-aanta noloshiisa wax loo sheegaya uu kaga bixi doono Een, waxyaabihii marka uu ku degdego waxaa dhacaysa inuu guursado qof uusan garanayn dabeecadihiisa uusan garanayn eh, markuu xanaaqsan yahay sida loo dejiyo uusan garanayn qofkan eh, waxa uu ku fiican yahay waxaa dhacaysa marka labadii qof inay isla markiiba eh, is arkaan waayo ma aha laba qof oo dabeecadoodii isbartay ma aha laba qof oo is ogaaday xataa eh, qof walba dabeecadiisu waxay ku wanaagsanayd xagga eh, aqo- eh, dadnimada xagga adkaysiga xagga deeqsinimada xagga dulqaadka xagga garashada waxyaaba badan oo qofku uusan ka fiirin ayaa markaa soo baxaya oo runtii kalarkii qofka uu lahaa iyo midabkiisii saxda ahaa dabeecadii baa lasoo baxasa hadduu kuleyl badan lahaa wuxuu awood u leeyahay marka hore la sheekaysanay lahaa saawayo maadaama ay wakti yar tahay inuu qariyo oo markuu qofkan la kulmayo dabeecaddiisii ugu wanaagsanayd ama dhankii ugu fiicnayd eh, jirki eh, dabeecaddiisa uu usoo bandhigo laakiin markii noloshii dhabtaa laysla tago uu qofku la soo baxo dabeecaddiisii asalka ahayd uu qofku markaa ka shallaayo qofkan in uusan markii hore ka fiirsan inayan waxyaabo badan ayan eh, isku si uga arag nolosha inay dabeecadahoodu kala jeedo oo laba qof oo eh, soomaalidu waxay tiraa dhoobadooda meel laga qaada ayan ahayn marka waxyaabo badan oo sidaas oo kalea soo baxa xataa familiga ka mid a waxyaabaha uu qofku baranayo qofka familigiisi aadan baran oo familigii uu markaa kugu noqdo family si u qallafsan ama si ugu taagan ama si familigii uu adiga kuu arko marka waxyaabahaas oo dhan baa keenaya marka dambe labada qof inay eh, isla joogi waayaan waa gartay bal aan usoo noqono n guurka n sidaa sheegtay waa micnaha qof walba sidaan u ognahay guurka waa waa qayb ka mid ah nolosheena oo muhiim ah n laakiin markii lagu degdego wuxuu noqon karaa qayb taariikh xun nolosheena ku beerta micnaha oo qofkii hal mar uu ka hangoobo guurka ama inuu ku degdego waqti micnaha aan munaasab ahayn arrintaas galo oo ay u shaqayn weyso haddana waxaa laga yaabaa qofkaas inuu waqti dheer kala joogo si mar labaad haddana uu iskugu dayo marka arrintaas oo micnaha psychological ama arrin maskaxiyan ahaan dhib u keenayso en, dadka da'yarta bal arrintaasna ka yara hadal Eh, waa run qofka horta markii hore waxaa la yidhi eh, dab aan lagu gu- dambe lagu guban dambaskiisa lagama cararo qofka waxay keeni kartaa waxyaaba badan oo cilmi nafsi ahaan isaga ku keena dib u dhac oo ah haddii markii hore guurka ka xumaaday inuu marka dambe ka qaado sas xagga guurka ah oo marka guur lagu soo qaadaba uu qofku saso oo uu ishordhigo uun sawirkii hore ee uu guurka kala kulmay ee aan ahayn mid ka fiican marka taasna waxay keeni kartaa qofku inuu noqdo dhibaatooyin badan oo psychologicala antisocial uu noqdo qofkii uu eh, eh, aamin la-aan uu ka qaado qof kasta oo markaa noloshiisa dambe kusoo kordha ama guur la soo qaada Eh, markaa ay dhexal siiso in uu noqdo qof eh, aan guursan ama guurkii ka raaga ama guurka ku xidha shuruudo aan macquul ahayn oo uu si u raadinayo qof aan khaladba lahayn si uusan kii hore ugu dhicin ayaa waxaa laga yaabaa inuu mar walba uu u sameeyo marmarsiiyo ama uu keeno waxyaabo badan oo uu isleeyahay guurkii kanba uu fashilmaya kii hore oo kale waxba kama duwana waa gartay n marka laysguursanayo ama dhallinyarada ay ku degdegaan guurka badanaa waxay ka imaataa rabitaanka waalidka dhaqan ahaan soomaalida n kama imaato isfahan u dhexeeya badanaa n wiilka iyo gabarta bal arrintaasna ka hadal micnaha maxay dhibaato keeni kartaa ha guurka horta ah arranged marriage ama guurka la qorsheeyo eh, waalidka ka yimaada xaggiisa eh, wax dhaqankeena keliya ma aha waa wax adduunka dad badan oo asia iyo africa iyo adduunka kale ku nool ay nala qabaan eh, waa dhibaato eh, adduunka oo dhan haysata eh, waa dhibaato eh, xalisiisa dad badan furiinka inuu bato waxyaabahaynu ka sheekeynayna oo dhan En, ama dhaxalsiisaba qofku inuu ku noolaado nolol abuse ah ama nolol uusan ku faraxsanayn oo qofku inuu markaa uu psychological problem uu ka dhaxlo welwel iyo welbahaar stress joogta ah qofku inuu buufis qaado qofku marka dambe inuu isaga khasbanaado nolosha adag ee uusan ku faraxsanayn inuu isaga noolaado marka en, waa dhibaato adduunka oo dhan haysata Eh, run ahaantiina waxay u badan tahay guurkaas waalidka xaggiisa ka yimaada labada qof xataa hadday iskeeni waayaan in la isku dayo si waalidku uu qariyo khaladaadkii markii hore uu galay iyo ku dedejinta uu guurka ku dedejiyey qofka uu dhalay in uu ku adkeeyo inuu noloshii adkeyd ee ay isfahmi waayaan qofka uu kusii hayo taas oo marka qofka dhexal siinaysa waxyaaba badan oo psychologically aan caafimaad u ahayn naftiisa qofkii oo isla hadla qofkii oo eh, dabeecaddiisu xumaato oo aan waxba u dulqaadan waxyaabo badan marka wixii dhibaato ahaa ee ee kale oo dhan ee guurka furiinka marka dambe ku dambeysa in ay noqoto wax bulshadii oo dhan saameyn ku yeelata waa gartay cabdiraxmaanow su-aal kale miyaa qabtaa Eh, su-aasheeda kale aan weydiinaya waxay tahay cabdiweli eh, waxaa jirta dhalinyaro soomaaliya oo ku nool qurbaha ama rag ha noqdaano ama dumar waktida dambena waxaa soo baxayay in ay sameeyaan guurar aan ahayn kan soomaalida dhexdeeda oo ka baxsan sida dad ajanabi ah oo dadkaan hadda la nool nahay dadka inta oo aan wadaagno diinta islaamka saameyn intee leeg ayay leeyihiin guurarka dadka kale aan la wadaagto oo aqoontu lahayn guurarka dadka kale horta aad la wadaagto waxay ka mid yihiin uun waxyaabaha eh, waa waa tajrubo qofka ku cusub Eh, siduu kaasi u guuleysanayay siduusan u guuleysanaynba waa wax ku xidhan qofka laakiin waxyaaba waxaa iska jira guud oo saadaalin laga bixin karo oo ah labada qof eh, waxyaabo badan oo waxaa jira dhaqan ahaan labada qof u dhexeeya oo kala duwanaansho ah difference ah Eh, waxaa laga yaabaa qofkii inaydan isku waxba ku qoslinba xataa iyadoon laga eegin ba laba wadan oo kala duwan xataa gobolada soomaaliya waxaa laga yaabaa qof dadku xataa markay noqoto waxyaabaha qaar eh, dadku ku qoslo ama shactarada ah inayna isku waxba ku qoslinba Em, culture kale oo kaa duwanna waxaa laga yaabaa waxyaabo yaryar oo adiga aan waxba kula ahayn inay iyaga la weyn yihiin Eh, waxyaabo iyaga la weyna inayan adiga waxba kula ahayn oo halkaas ay kasoo baxdo isfahan darro ama qofkii uu ku arko qof aan isagii qiimeynayn dareenkiisii ileen luqadda xataa lagu wada hadlayo waxay leedahay limitation oo cultureka iyo dhaqanka aad ka timi baa xadidaya Eh, marka iyaduna dhibaatooyin badan oo kale ay dhexal siinaysaa marka laga reebo noloshaas ay wadaageen noloshaas waxa qurxiya waa labada qof say u sheekaystaan say isaga qosliyaan say waxyaabaha qaar u wada xiiseeyaan marka dhaqankiina hadduu kala duwanaa inkastoo dee diintiinu ay isku mid tahay eh, waa laga yaabaa waxyaaba badan oo difference ah oo fara badanba inaan saadaalin karno inuu ka imanayo oo ah inay labada qof eh, ay marka dambe eh, ay isfahmi waayaan oo kala tagaan waa gartay ugu dambayntii n n cabdiweliyow mu- muhiimad intee la-eg ayay leedahay n sideena loo horumarin karaa ama laga dhigi karaa n guurka mid noqda mid waara oo horumar iyo micnaha waxyaalo guul ah laga gaaro Eh, waxyaabaha ugu fiican horta qofka uu guurka eh, horumarkiisa eh, wanaajin kara ee qofku ka fiirsado waxaa ugu muhiimsan inuu isagu horta guurka iyo muhiimadiisa oo horta qofku isagu ogyahay oo uu yahay eh, guurkan aad gelaysaa nolol aad ugu talagelayso inta noloshaada ka dhiman geeridu intay ku dayso inaad qofkaa la noolaato marka taasi waxay keenaysaa guri xataa markaad iibsanayso waxay keenaysaa gurigaad iibsanaysa inaad ka eegto inta uu ku hayn karo guriga adkeysigiisa guriga meesha uu ku yaallo Eh, sidaas oo kale ayaa qofkaad nolosha la wadaagaysana inaad ka eegto eh, xagga dabeecadiisa shaksiyadiisa xagga waxtarkiisa bini aadamnimo iyo siduu adiga dabeecadahaaga qofkaasi eh, aad isugu mid ka tihiin xagga reerkiisa inaad eegto oo familigiisa waa waxyaabaha ugu muhiimsan xataa waxaa jira xadiis nebigu uu leeyahay ha guursanina khadraa udimanka markaasay weydiiyeen saxaabadu yidhahan khadraa udimanku waa maxay marka nebigu wuxuu yihi alkala u fi manbati suu eh, cawska meesha dacda ah ee biyaha qurunka ah ay ku dhex jiraan mararka qaar waxaa kasoo baxa ubax yar oo aada u qurux badan ubaxaa quruxda badan dee markaad indhaha ka eegto aad buu u qurux badan yahay waxaad leedahay wallahi waa ubax fiican laakiin salka wuxuu ku hayaa biyaha dhacda ah marka qofka isaguna family wacan aan kasoo jeedin oo familigoodaba uu yahay kuwii fardaha lagaga carari jiray marka horeba Eh, hadduu kasoo jeedo dee dhibaato xagga eh, dhaqanka ah waad kala kulmaysaa familiga xataa ilmaha qofkaas wuxuu noqonayaa eh, hidasidaha iyo jiinka qof familiga gala oo eh, aad ilmo aan wanaagsanayn xataa aad ka dhasho marka xagga familiga xataa inaad iska eegto oo family wanaagsan oo akhlaaq wacan oo dadku ayan bilo ka sheeganayn inuu yahay waxyaabahaas oo dhan qofku markuu ka eego een, ilaahayna u tala saarto waxaa badan inta badan inuu guurkaasi wanaag ku dhammaado
kaasi waxa uu ahaa cabdiweli ismaaciil saleebaan oo ah aqoon-yahan ku nool gobolka minesoora oo marti inoogu ahaa caawa barnaamijka aanu kaga hadlaynay dhalinyarada iyo guurka deg dega ah maxamuud ibraahim caaliye ayaa barnaamijkaasi isku soo duway haatanna kusoo dhowaada qaybtii maxaa maskaxdaada ka guuxay oo alaaba ay dhegaystayaashana nala wadaagaan waxa hadba ay ku fikirayaan
aniga waa maxamuud siciid axmed Een, aniga maankayga waxaa ka guuxaya oo aan mar walba isweydiiyaa laba arrimood inay faa'iido ay yihiin Een, labadaas ta hore waxa weeye inaan nabadgelyo helo nabaddana ka shaqeeyo maadaama aanin dhallinyaro ahay si aan hore ugu socdo een, una noolaado Een, ta labaad waxa weeye haddaan taa ku guulaysto ta labaad waxa weeye inaan wax barto Een, waxbarashada oo bilaabaysa inaan noloshayda ta- ka bilaabato guriga ku saxo waalidka diinta iyo dhaqanka teeda kale iisii noqonaysa furo caalamka aan kula qabsado kaga shaqaysto kulana wadaago nololaha iyo inuu qofku leeyahay han iyo horumar uu ku fikero oo uu caalamka kula tartamo xaafadda uu ka tirsan yahay kula tartamo magaalada uu kula tartamo caalam gobolka uu kula tartamo caalamkana kula tartamo si uu wax u noqdo oo uu u noqdo mid la siman caalamka intiisa kale
haataa qaybtaasi waxay ahayd maxaa maskaxdaada ka guuxayo dhegaystayaal haatanna ku soo dhowaada heesta dhool oo uu ku luuqeynaya nimcaan hilaac
waxaanu leenahay dantayo xayaartiyo batarkoo dhammaystira doole yogsoono dhaqa waxaanu leenahay dantayo xayaartiyo batarkoo dhammaystira soomaalaadka dhalato ullaydheema baa tahay soomaalaadka dhalato ullaydheema baa tahay boqorkiyo dhalaa xidhan la dhammaystiira tahay la dhammaystiira tahay soomaalaadka dhalato ullaydheema baa tahay soomaalaadka dhalato ullaydheema baa tahay boqorkiyo dhaxla xidhan la dhammaystira tahay la dhammaystira tahay dixo dharaaro dharaaro dheeshu baxso dhalintiyo barbaartuna sayixiga aydheela dixo dharaaro dharaaro dheeshu baxso dhalintiyo barbaartuna sayixiga aydheela dheexo dharaaro dharaaro dheeshu baxso dhalintiyo barbaartuna sayixiga aydheela dhooley dhooley dhooley dhooley adiga dhooley dhooley dhooley dhooley dhooley adiga dhooley dhool dhool dhool dhool dhool dhool dhool
intaasna dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii waa go'aankaaga oo ay nala socodsiinayeen maxamuud ibraahim cali iyo falastiin axmed iimaan tanii kulanti dambena waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo waa v o a oo idin leh nabadgelyo
dacalkuna dhamaantii ardigii aydhowwaxaan ku dhigayaa aros loo dhan yahay dacalkuna dhamaantii ardigii aydhow taariikhamahanteed waxaweeyi hodano dhidibkaanu asne olayogsono
This program has come to you from the Voice of America, Washington.